إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacada islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu alla qadaro waan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaallo ku qaaday shisheeyaha haysta qaybo ka mida gobollada bakool iyo jubbada hoose xukun xadu zina ah oo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan munaasabad soo dhoweyno u ahayd weerarkii ceelbaraf ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ergeyga qaramada midoobe ee soomaaliya iyo safiirka imaaraadka carabta ayaa muqdisho kulan kula qaatay guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa waddo dadaalo ay ku dhiiragelinayso beeraleyda gobolka oo bilaabay inay wax tacbadaan kadib markii uu roobku halkaas ka da-ay in ka badan shan iyo toban askari oo masaari ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gudaha waddankaas
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaallo ku qaaday shisheeyaa haysta qaybo ka mida gobollada bakool iyo jubbada hoose wararka naga soo gaaraya gobolka bakool ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar kala hortageen ciidamo etoobiyaan ah oo maalmihii lasoo dhaafaya dhaqdhaqaaq ciidan ka waday qaybo ka mid ah gobolka bakool ciidamadu waxa ay marayeen xilliga weerarka lala beegsaday meel u dhow duleedka degmada rabdhuure halkaas ayaana weerar culus ka dhacay kaasoo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo xabashida ciidamada maxaarada ayaa ku sii jeeday degmada waajid ee gobolkaas waxaana weerarkaas la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey itoobiyaanka dhanka kale gobolka jubbada hoose waxaa xalay lagu beegsaday ciidamada kusoo duulay ee kenya cutubyo ka tirsan milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay deegaanka husinka ku beegsadeen ciidamada shisheeye ee kenya xukun xadu zina ah oo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya xukunkan oo ah mid xaduzina ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka tedaan oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada maxaas ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan wiil dhalinyaro ah oo ku kacay falzino ah islamarkaana kufsi bareer ah kula kacay mid ka mid ah haweenka deegaanka waxaana goobta soo xaadiray dadweyne badan oo u soo daawasho tagay xukunka maxkamadda maxkamadda islaamiga ah ayaa wiilkani dhalinyarada ah ku filisay boqol karbaash iyo musaafuriin hal sano ah mid ka mid ah ayaana faahfaahin ka bixinaya xukunka intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwoodaha dacwadiisa iyo jawaabta oo ah qiraal waxay soo saartay xugun waxayna xukuntay sidan ninkaasu inuu maaragtay ku dhacay fal oo sine ah laguna fuliyo boqol garbaash oo xuduud ah maadaama oo unan hore u soo guursan haddoo hore u guursaday wixii ku dhici lahay waa maqasheen xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal asigoo qirto u ku sugnaaday waxaana loo cugsaday suuratu nuur aayadda labaad azaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidi minhumaa mi'ata jalda iyo xadiidka kaloo rasuulka calayhi salaam albikru bilbikri mi'atu jaldin wa tagriibu caamin iyo in hal sano la masaafuriyo waxa kaloo laga rabaa gebadhii oo kufsaday maharmasal
xukunkan ayaa noqonayaa kii ugu horeeyey ee ka dhaca deegaanka tedaan ee gobolka hiiraan maadaama uu ka mid ahaa deegaanadii dhowaan ku soo dhacay gacanta mujaahidiinta munaasabad soo dhoweynna wahayd weerarkii ceel baraf ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose mahad cubayd ayaa faahfaahinaya
deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu qabtay munaasabad lagu bogaadinayay weerarkii cuslaa ee talaadadii lasoo dhaafay lagu soo afjaray ciidamadii burundeeska ee heystay deegaanka ceelbaraf ee wilaayada shabeellaha dhexe dad badan oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa isugu yimid masjidka weyn ee quba iyagoo muujiyey shucuurtooda ku aadan siday ugu faraxsan yihiin jabkii ku dhacay shisheeyaha sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimmadii ka hadashay goobta ayaa bogaadiyey weerarkii ceelbaraf waxaan walaalaha muslimiinta la qaybsanayaa farxadda ka dhalatay guushii weyneed ee muslimiintu u soo hoyatay maalintii sulaataa ee bisha shacbaan ay labada ahayd wixii ka dhacay marxamadii ka dhacday goobta loo yaqaano ceelbaraf ayaan waxaan ilaahay ugu mahad celinaya horta muslimiinta guushaa inuu siiyey isla markaana waxaan la qaybsanayaa farxaddaas muslimiinta meelay joogaan baa la qaybsanayaa gaar ahaan muslimiinta bariga afrika
sidoo kale dadkii ka hadlay goobta qaarkood ayaa soo bandhigay suugaan ku aadan weerarkii ceelbaraf qaarkood ayaana sheegay in suugaanta ay ka keentay farxadda burundina waxay beerataa beerka loo dhigaaye baqbaaqdiyo raggii beesadiyo bootadu ay keentay badaalaadda diintiyo raggii boobku waada keenay ku bogsaday markii biigkihiyo buudka lala fuulay
haweenka deegaanka kunyo barrow ayaa dhankooda dareen farxadeed ka muujiyey weerarkii ceelbaraf qaarkood ayaa shucuurtooda ku cabbiray buraanbur halka qaar kalena ay u duceeyeen ciidamada dagaalka kula jira shisheeyaha soo duulay waana tan mid ka mid ah haweenka maanta markaas insha allahu tacaala waxa aanu ku faraxsannahay oo aan hadalla ka dhiiban doona insha allahu sida ilaahay subxana watacaala uu u jabiyey cadowgayga burundi ilaahay subxana watacaala uu jabiyey burundi marka aad waddankayga imanaysay oo aad ku soo duulaysay oo aadoo faraxsanoo sacabinaya aad soo gelaysay ma filinaysay in sidaa markaas lagugu biraynayo barniya ee barakadii ilaah baalka laga qaadiye waxaan la bagaaxayaa waa bushaaro timiye barniya ee bagaa burundi beerka looga tumi oo bagaa boodadiisii bahalka loogu dhiga talaadadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii lasoo afjaray ciidamadii burundi ee heystay deegaanka ceelbaraf ee wilaayada shabeellaha dhexe lagana dilay in ka badan boqol toddobaatan iyo saddex askari ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya iyo safiirka imaaraadka carabta ayaa muqdisho kulan kula qaatay guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka maxamed amiin ayaa ka waramaya gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowladda federaalk aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa shalay oo sabti ahayd muqdisho kula kulmay safiirka imaaraadka carabta iyo ergeyga waxaa loogu yeero qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya waxaa horreeyey kulanka uula qaatay safiirka imaaraadka ninka lagu magacaabo maxamed axmed alxamadi iyagoona shirkooda ka dhigay mid ay albaabadu u xiran yihiin oo aan saxaafadda loo yeerin xogaha laga helayo siyaasiyiinta muqdisho ayaa sheegaya in aadan madoobe lagala hadlay sidii madaxweynenimadu uga soo bixi lahaa mid ka mid a musharaxiinta ay wadato dowladda imaaraadka carabta safiirka imaaraadka ayaa guddoomiyaha baarlamaanka u ballanqaaday dhaqaale badan iyo taageero dhanka siyaasadda ah waa haddii uu kaalintiisa ka qaato sidii farmaajo loo fashilin lahaa dowladda qatar iyo imaaraadka oo labaduba wakiilo ka ah reer galbeedka ayaa sanadihii ugu dambeeyey ku loolamayay siyaasadda soomaaliya qatar ayaana horey ugu guulaysatay inay keento farmaajo welina xusul duubkaasi ayay waddaa walow imaaraadku iyaguna dhankooda ay dadaal ballaaran muujinayaan kulanka kadib waxaa aadan madoobe shir deg deg ah ka dalbaday ergeyga waxaa loogu yeero qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ninka la yidhaahdo james swan iyagoona wada qaatay kalfadhi kale oo ay albaabada u xiran yihiin inkastoo shirkaasi kadib saxaafadda la siiyey warar aan gunta hoose ahayn haddana waxa ay wararku intaasi ku darayaan in aadan madoobe laga dalbaday kaalintiisa ku aadan sidii loogu soo saari lahaa musharax ay wataan beesha caalamka gaar ahaan maraykanka iyo qaramada midoobe dhowaan ayay ahayd markii lagu dhawaaqay in toddobaad kadib doorasho loo qabanayo ragga u tartamaya kursiga madaxweynenimada dowladda federaalka kuwaas oo dhammaantood ah kuwa haysta dhalashooyin shisheeye kana shaqeeya masaalixda waddamada ay ka yimaadeen wilaayadii islaamiga ah ee bay ayaa waddo dadaalo ay ku dhiiragelinayso beeraleyda gobolka oo bilaabay inay wax tacbadaan kadib markii uu roobku halkaas ka da'ay maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya kadib curashadii roobka guga diyaargarow ku saabsan tacabka beeraha ayaa laga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin beeralayda oo roob fiican helay ayaa u dhaqaaqay beeraha xilli si weyn loo dareemay baahida loo qabo in la ballaariyo wax soo saarka beeraha xilligii kululaa abaarta ee laga soo gudbay ayaa wax badan laga bartay oo lagu baraarugay in dhulka laga faa'iidaysto oo la kaydsado raashinka iyadoo wulaadda wilaayaadkuna ay dhiirogelinayaan beeralayda gobolka baay waxa uu ka mid yahay gobolada hodanka ku ah wax soo saarka iyo tacabka beeraha dhulbeereed baaxad weyn ayuu gobolku leeyahay waxaana lagu beeraa dalagyo kala duwan tacabka galayda iyo masagada ayuu caan ku yahay gobolka waxaana intaa u weheliya digirta sisinta gabaldayaha sida uu idaacadda alfurqaan u sheegay waaliga baay sheekh xamse abujacfar badarka ama masagada soo saarideeda caan bay ku tahay sidoo kaleeto waxay caan ku tahay galeyda inay soo saarto waxay kaloo caan ku tahay dalag kale iyo waxyaabo kaleoo la beerto sida gabaldayaha lowska sisinta digirta iyo waxyaabo la mid ah intaba caan bay ku tahay way soo saartaa walaayadda sida la yaqaano waayahan dambe gobolka waxaa lagu beeray khudaar kala duwan oo aanan horay loogu aqoonin sidoo kaleeto khudaarta waaweyn laftarkeedii walaayada waa ay soo saartaa inaad la socotaan ma garanaayo inta badan waxaa la yidhahdaa bay waxaa laga soo saaraa masego masego waa sax masegadu waa ay soo saartaa walaayadu meelaha ugu badan waaye laakiin waxaa u dheer intaas in walaayada ay soo saarto lagana beero muxuu ahaa khudaar sida cambaha oo kaleeto babayga oo kaleeto iyo liinta oo kaleeto deegaana caan ay ku yihiin in laga soo saaro ama lagu beero ayaa jira lagana soo saaro laga goosto jiilaalka marka uu daba dheeraado oo abaartu ay ku dhufato ummadda gobolka baay waxa uu lahaa kaydad badar ah oo lagu baxsado halkee ayay ku dambeeyeen kaydadkaasi waxaa noo sharaxaya sheekh xamse ka walaaye ahaan insha allahu tacaala waxaan qorsho ku wadnaa in kaydadka ayaga ah dib loo soo celiyo kuwo kale kusii wanaagsanna haddii ilaah yidhaahdo inaan hergelinno dadkana si guud aan ku dhiirigelino inay keydsadaan dhiirigelintaasna ficlan waa aan ballaawnay ka walaay ahaan waa la bilaabay wayna socotaa iclaamka islaamigana waa ka baahinay maxaadaraadkaa laga sheegay guud ahaan walaada degmooyinkana amar ayaa lagu siiyey dadka inay samaystaan keedad iyo muxuu ahaa laguna guubaabiyo bakaaro ayaa la yidhaahdaa ama amniyo labadaba waa la yidhaahdaa marka nin kasta kayd gaar ah oo dalagiisa markuu soo goosto kayd u gaara ayuu samaysanayaa marka waxaa jiri jirtay ninkii laba bakaar saddex afar inuu samaysan jiray wax soo saarka beeraha marka laga tago gobolka baay waxa uu ka mid yahay gobollada kaalmaha hore kaga jira dhaqashada xoolaha weliga baay ayaa idaacadda alfurqaan u sheegay in ummadda ay ku dhiirigelinayaan dhaqashada xoolaha si looga maarmo gacan shisheeye anaga ka walaaye ahaan marka waxaan dhiirigelin ku wadnaa xoolahaa sidii muxuu ahaa daagooda loo wanaajisan lahaa caafimaadkooda loola tacaali lahaa si ummaddan ay u noqoto ummad isku filan cadowgeedii aan u baahnayn dhan kastaba muxuu ahaa xaajaadkeedii baahiyaadkeedii iskaafin karta nicmadii ilaahay siiyeyna subxaana wa tacaala mad arkaysoo ku dhaqmaysa si ay u noqoto dhiirigelintana waa wadnaa dhanka kalena dee annagoo la kaashaynayna guud ahaan walaalaha mujaahidiinta waxaan rabnaa in dadka qaabkay wax u dhaqdaan iyo qaabka caafimaadka xoolaha loola tacaalay iyo intaba inaan dhiirigelinkeedii iyo tababarkeedii aan bixino ka walaay ahaan waa waa ku talagelaynaa insha allahu tacala ugu dambayntii wilaayada baay ayaa talooyin ku aadan wax soo saarka u soo jeedisay beeralayda ku nool wilaayada beeralayda iyo dadka muxuu ahaa wax beerta iyo guud ahaan mujtamaca muslimka wilaayada ku nool waxaan kula talinayaa kuna buraarujinayaa kuna taxriidinayaa kuna guubaabinayaa insha allahu tacaala in la beerto badarka masagada la yidhaahdo oo ah runtii wax ugu horeeya oo ummaddan baay ku nool ama baay bokolba aan isku dara ku nool quudkeedii ugu horeeya ama cuntadii iyo nafaqadeedii nolosheedii wax ugu horeeya masagadaas ayay ahayd marka in wax ugu horeeyo la beeranaya ama diiradda la saaraya in laga dhigo masagada intaa kadibna markaa wixii la raacin karo sida galeydii iyo digirtii oo ayadana koosaarka ka mid ah iyo waxyaabaha kale oo muxuu ahaa markaasi baaxiyaadka ama xaajaadka ay ku tacalluqaan in markaa lagu sii daro laakiin cumuuman ra'samaalka rasmiga ah waa badarka ama masagada weeyaan in marka taa lagu dadaalo si kastaba ha ahaatee gobollada ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin oo hodan ku ah tacabka beeraha ayaa wakhti xaadirkan waxaa ka da'aya roobka gu'a warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan shan iyo toban askari oo masaari ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gudaha dalkaas wararka ka imaanaya waddanka masar ayaa sheegayay in waqooyi-bari ee waddankaasu ka dhacay weerar khasaare xooggan lagu gaarsiiyey askarta xukuumadda qaahira weerarkan oo si gaara kaga dhacay barbiyo dhanka bari ka xigta gacanka suweys ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday lix iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada milatariga dalka masar war ka soo baxay taliska ciidamada milatariga masar ayaa lagu xaqiijiyey in weerarkan looga dilay koob iyo toban askari halka shan kale looga dhaawacay sida lagu faahfaahiyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga xubnaha halkaas ku dhintay waxaa ka mid ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa milatariga ma ahan markii ugu horeysay oo askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada masar lagu laayo weeraro ka dhaca gudaha waddankaas warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa